shirkaan yaxqabanqaabadi wasaaradda qorsheynta somalilan iyo weliba loonku hadalay intuu soo dareeray muhiimadii lata maamul wanaagga iyo horumarinta mashaariicda waloonqowdo bulshada ku noola gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco welina ku qeybgelay maamulka gobolka kan degmada madax ku dareertay wasaaradaha iyo qeybo sheelgedisan ee bulshada shirkan waliba untu saa dareera loonku doodo doone sidii landaadajii lahay maamulka si bulshada adeegiyo unbaahayan diira waxaana ku mid ah madaxda ku dareertay wasaaradaha shirgadisan ee somalilan iyo waliba ku hadaleyna faa'iida uu sileeyey mashruucan iyo oonaan ka baaqeen intii lagu faa'iidaystaa annagana farxad bay noo tahay inaanu ka soo qayb gallo iyo inaanu idiin furno iyo inaanu idinla wadaagno farxad bay noo tahay maamuldaadijinta marka la samaynayo dee waa lagaran waa garanaysaa midba meelba meel bay usii daadijinaysaa gobolku waa in degmooyinka u daadijiyaan degmooyinkuna waa inay tuulooyinka u daadijiyaan waxa fiican markaa in sidaa laysugu daadijiyo maamulka iminkana waa naaqishaad waa ku naaqashaysaan saa u eegaysaan sidee loo daadijin lahaa maamulka marka waxaan idin leeyahay farxad bay nootay waana idiin furaya shirku waxaan aada ugu mahad celinayaa xubin kasta anoo ku salaamaya magacooda iyo meeqaamkooda oo halkan ka soo qayb gashay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa guddoomiyaasha degmooyinka duruqsi degmada xaaji xasan geyle degmada waraabeeye iyo degmada qoryaale oo runtii safar u soo galay sidii ay munaasibaddan inoogala soo qaybgeli lahaayeen kulankan aan isugu nimi maanta wuxuu daaranaa uun sidii qorshaha horumarinta qaranka saddexaad loogu samayn lahaa maamul daadejin guud ahaan dalka waxaa ka jira boqol iyo hal degmo boqolkaa iyo halkaa degmo sidii loo wada gaadhsiin lahaabaa maxaytay qorshaha horumarinta qaranka saddexaad uu muhiimaddu tahay gobolkoona gobolkeenna togdheer waa afar iyo toban degmo oo degmada burca ku jirto iyo saddex iyo toban degmo oo d ah oo oo isku wada mid ah markaa saddex iyo tobankaa kale degmo sidii loo sii gaadhsiin lahaa markay gobolka wax yimaadaan aan maxaytay degmada burco keliya taa aan loogu sii koobi lahayn degmooyinka yaryar ee saddex iyo tobanka degmo loo sii daadajiyo ayaa maxaytay nuxurka maanta halkan uu yahay dhinihii kale agaasimaha waxda horumarinta iyo xiriirka gobolada wasaaradda qorsheynta somalilan iyo weliba usuna dhinihii kiisha ku hadalay walyaabo shirkaan sheen intii laqubadaa hay-adaha oo dhan nala shaqeeya o dhan waxay diyaar u yihiin in mashaariicda gobolada iyo degmooyinka loo daadajiyo oo la gaadhsiiyo halkay baahidu ka jirto runtii waxay nala joogtaa marwe faadumo oo ka socotaa hay-adda unisef madaxa qorshaynta iyo madaxa qorshaynta mashaariicda iyo sidoo kale dabagalka mashaariicda oo iyadu qayb ka ah ama hogaamisa maamul daadejinta gobolada iyo degmooyinka isla markaana diyaarin oo ah inay nagala shaqeeyaan in mashaariicda horumarinta ee ku urursan gobolada ee aan u soo degin degmooyinka sidii loo gaadhsiin lahaa degmooyinka oo iyagu lagama maarmaan halkay baahidu taallaana waa degmooyinka muhiimadda kulankani leeyahayna waa inaynu caqabado wey jiraan mar walba caqabado way naga hor imanayaan nolosha ayay kamid tahay kamid yihiin ka mid tahay caqabadu bal sidii aynu caqabadahaas oo dhan de iyadoo ay caqabado jiraan haddana intii aynu aynu dhaqaajin karno ama aynu gaadhsiin karno ama aynu awooddeenna aynu u qaban karno dadkeena inaynu u qabanno oo aynu daadejinno maamulka halkay baahidu taallena aynu geyno dalkeenana kasoo kasoo dhisno xagga hoose haddii xagga hoose ay dalku ka soo dhismo horumar horumarka waxyaabaha dunida oo dhan laga soo dhismo waa xagga hoose haddaynu inaguna xagga hoose ka dhisno si yaro fudud baynu horumar u samayn karna ama horumar gaari karna